dhibaatada ugu weyn waxa weeye colaadow horta sidii adduunyada tan warshadaha iyo kuleylku u bateen waxay abuurtay inay noqoto dhulkii uu kululaado roobabkii yaraadaan dhirtii la jaray oo waynu ogno dhirta marka la jaro xataa rooba duuda oo dhirtu biyaha way celiyaan dhirtiina markii la jaray waxa weeyaan dhulkii oo googo-aya amaba ciiddii oo soconaysa taasuna waa ta keentay abaaraha iyo dhibaatada ugu weyn ee soomaalida haysata dhulkii barwaaqo ahaan jiray hadda markaynu eegno dhulka kan gobolada tan webi labada gobo labada webi maraan waa dhulka ugu dhirta badnaan jiray laakiin sidii dowladdii hore maaragtay u burburtay waxaa bilaabatay in dhirtii la jaro la dhoofiyo gaar ahaan dhulka carabta loo dhoofiyo marka dhibaatooyinka lama soo koobi karo dadka soomaalida ku dhacay marka ay noqoto beyaad in dhibaata jirta ahy soomaalida iyo dadka kale aan soomaalida ahayn ee arrimaha deegaanka ka faallooda waa isku raxsan yihiin sidee kula tahay in mas-uuliyiinta deegaanada soomaalida iyo madaxda hogaamiyaasha dhaqanka ay maaragtay ku abuuri karaan ama ku kicin karaan ama u horseedi karaan bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo arrimaha deegaanka dhibaatooyinka loo geysanaya laga wacyigeliyo tallaabo noocee ayay qaadi karaan horta runtii su-aashaas su-aal aada u wanaagsan colaado waddan kasta waxaa environmentiga amaba dabeecaddooda difaaca waa dadka mas-uuliyadda ah waxaad arkaysaa hadda wadamada indonesia iyo wadamo kale oo amazonka xataa brazil dadka masaakiinta ah ee duurka ku nool duurjoogta ah marka dhirta la gubinayo iyagaa dagaalama oo abuurta isu dhigaan waxa weeyaan dadkeena laftoodu ma laha dareen noocaasa dhirta ama ha dhamaato wixii doona ha la sameeyo waayo wax weyn baa la qaban karaa waxaa la qaban karaa in horta xoog la saaro maadaama la mamnuucay oo u n-ka iyo iyo wadamada tan maaragtay iyo waddanka maraykanka laftiisu dhuxushii la dhoofinayay carabaa loo dhoofinayay waayo waxay keenaysay arrimo nabadgelyada ku xidhan in la joojiyo ta kale waxa weeye waxa wax ka qaban karaan berigii hore dadku dhuxusha markii ay isticmaalayaan dee dadka dad masaakiinaa jira oo wax ku karsada oon wax kale awoodin laakiin hadda dadka matalan maqaayadaha waaweyn leh waxyaalahaas oo kale waxaa jirta in hadda lagu bedeli karo gaasta amaba natural gaasta lagu bedeli karo laakiin taas waxay noqonaysaa maamullo amaba dawlad arrintaas socodsiinaysa oo dadka matalan businessyada waaweyn sida maqaayadaha meeshii ay dhuxul shidi lahaayeen ama dhir shidi lahayen hadda waxaan ba arkay dhirtaaba lasoo qaadaa sideediia inay yidhaahdaan waa in kolley laguna siiyo dee maaragtay ama cashuurta laga yareeyo si ay u joojiyaan dhirta badan ay shidayaan laakiin runtii dhibaatada ugu weyn ugu weyn ugu weyn waxay ahayd wa waa gartay arrin kale oo dareenkeeda leh oo dadka deegaanka ay ka faalloonayaan ayaa ah magaalooyinkan soomaalida ee sii ballaaranaya magaalooyinkan geedo badan baa ku yaallay magaalada muqdisho oo kale geedo fara badan baa ku yaallay oo dowladdii hore kacaanka ay intooda badan lagu beeray xiliyadeedii marka dhismooyinka hadda waddooyinka waaweyn ee magaalada laga dhisayo ee dabaqyada ah ayaa horseedaa la leeyahay in geedihii ku hor yaallay laamiyada la gooyo oo dhirtii magaalada marka duurkii laga soo tegay kuwii magaaladan hadda la xaalufinayo dareen noocaasa ma qabaan dadka arrimaha deegaanka ka faallooda su-aashaas waa su-aal wanaagsan colaadow dadka bili-aadankaa sidooduba iyagu ma jiro wax bulsho la yidhahdo waa bulsho wanaagsan oo iyadu isxukuntaa bulshada waxaa lagu socodsiiyaa sharci hadda waddamadan maraykanka aynu ku noollahay marka dhir meel laga goynayo laga dhisayo waxaa lagu qasbaa in meeshii dhir laga sii dhiso cusub in dhirta la goynayo qaarkeedna lagu reebo waan arkay hadda guryaha xamar ama meel walba laga dhisayo dabaqyada guryo muddo badan jira dhir wax badan jirto gaboobay oo waaweyn inay jaraan wax cusubna aanay ku beerin taasna waxa weeye ninka kan baac musharka ah waxa u ee wax dhisaya waxa uun lacag unba u muuqata laakiin sharci ka hor istaagaya oo odhanaya ma jari kartid geedkan amaba haddii aada geed jarto geed abuur ma jiro runtii waxa weeyaan waa waxa u baahan in dadkeena lagu wacyigeliyo qofka mas-uuliyadda looga dhigaayo environmentiga ama wasaaradahan bay-aadana uu noqdo qof dareenkaas qaba